carwada bandhiga isgaarsiinta iyo tiknolojiyada muqdisho uu si rasmi ah u furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa waxa uu sheegay in tani ay tusaale u tahay horumarka isbeddelka wanaagsan ee ka jira soomaaliya waxaana uu sheegay in isgaarsiinta xilligan ay door weyn ku leedahay nolosha bulshada
maanta runaantii farxad weyn bay inoo tahay inaynu u wada joogno kasoo qaybgalka iyo daahfurka carwadii ugu horreysay ee soo bandhigidda isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda waxaynu ku jirnaa qarnigii koob iyo labaatanaad oo aynu joogno generation dot com oo maanta haddii aanad dot com n lahayn ama email ha noqoto ama website aada wararka kala socoto ha noqoto ama social media ha halkan wasiiradii iga horreeyey iyo raggii kala hadlayba ay ka sheegeen ha noqoto waxaad maraysaa heerkii waagii hore qoraal akhris la-aanta qofku haddaanu literacyga ama qorista iyo akhriska la odhan jiray umi buu ka yahay maanta wax kastood qorto ood akhrido haddii aanad email isticmaali karahayn ama aanad social media isticmaali karahayn ama aanad website warar ka daalacan karahaynin waxaad tahay qof umi ah oo aan waxna qorin waxna akhriyin isgaadhsiintu markaa nolosheennii aad bay qarnigan koob iyo labaatanaad u dhex xushay qaybna ka tahay innagiina inoo xukuntaa markaa sidee baynu uga faa'iidaysanaa weeye su-aasha ugu weyn ee ina hor taalla bandhiga waxaa ka qayb galaya xubno ka socda hay-adaha dowladda shirkadaha waaweyn ee bixiya adeegyada tiknolojiyada iyo internetka jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baarista ayaa halkaasi kusoo bandhigay adeegyada ay qabtaan in nuucyadii ugu dambeeyey ee tiknolojiyada caalamka laga isticmaalo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa mikaa'iil sheekh maxamuud nuur ee ka socda shirkadda hormuud telecom soomaaliya waxaan maanta kusoo bandhigaynaa carwada bandhiga qalabyada kala duwan ee internetka adslka adsl balaska maafayga wdslka oo qiimahooda aan aad u dhinnay qiimo dhimistaan ku samaynay shirkadda hormuud haddaan nahnay midka koowaad oo ah maafayga oo waaweynka oo shaashadda leh toddobaatan shan dollar ayay shirkadda ku bixisaa maanta qiimo dhimiska ay samaysa waa lixdan dollar iyo saddex iyo toban g b oo daata ah oo raacaysa midka kale oo ku xiga waa midka maafayga oo yayarka ah oo shaashaddan lahayn isagana waxaan bixinaa konton shan dollar maanta qiimo dhimis ay shirkadda ku samaysay ballaaran waana afartan dollar oo raacsan tahay saddex iyo toban g b waxaan kaloo bixinaa a d s l balas oo guryaha aan gelino a d s lka leelleenka ah oo raacsan yahay waxaana ku bixinaa soddon dollar maanta qiimo dhimisaan ku samaynay lixdan dollar ayuu ahaa markii la gelinaayo haddana waxaan ku bixinaynaa soddon dollar waana adeeg casri ah oo rinti ah oo billo ah oo a d s l balas ah qof walbana oo ka bogan karo hadduu u baahan yahay voice oo leyn leyn ah iyo hadduu u baahan yahay internet labadaba oo israacsan yihiin magacayga waa liibaan xaaji xasan waxaan ka socdaa aan ka tirsanahay jaamacadda u c t oo ah jaamacad khaas ku ah cilmiga tiknolojiyada iyo aqoonta i t-ga jaamacadda u c t ardaydii ay soo saartay annaga human capital wax la yidhahdaan soo saarnay arday aan soo saarnay waddanka wax ka qabata baahidiisa ardayda aan soo saarnay wuxuu ilaahay maanta subxaana wa tacaala mahaddii ah in ay abaabuleen kambani dhan ee la yidhahdo hub solutions oo samaynaya softweerada iyo brograamyada kala duwan ee maaragtay waddanka uu u baahan yahay kambaniyadeenna kala duwan u baahan yihiin qalab kasta organisation kastae u baahan tahay marka wax ugu weynan soo saarnay waa ardaydaas tayada leh wax bartay waxaana farxad weyn inoo ah maantii toole dhinac ka dhinac haddaad fiirisaan halkan in aad ka helaysaan arday ka soo baxday jaamacadda u c t oo u shaqaynaya kambaniyada ugu waaweyn ee i t-ga ee halkan ku sugan oo ay ka midna tahay hub solution waxaan dhigtaa jaamacadda balasm university qaasaan kuliyadda information technology aad baan ugu faraxsannaha maanta waxyaabaha ugu badan ee layaabkaan arkay waxaa ka mid ah carwada oo aan ku arkay waxyaaba fara badan in buwaag free aan ku qaato halkan waa halkii dhallinyarada soomaaliyeed ay ka qaadi lahaayeen dadaal aad u fara badan dadaalkaas waxaa ka mid ah jaamacadaha shirkadooyinka dalka dowladda qof kasta inay meeshaan timaado dhallinyarada wax ka oolka dalka si ugu fudud ay shaqo ku heli karaan dhallinyarada si dalkooda ay u jeclaan karaan waa waxyaaba aad u muhiimsan waxaan dhihi karnaa barnaamijkaani waa barnaamij aad iyo aad u dhiirigelinayo dhallinyarada bandhiga waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiirka boostada isgaarsiinta dowladda federaalk soomaaliya injineer cabdi canshuur isaga oo ka qaybgalayaashana u rajeeyey inay ka faa'iidaystaan muddada uu socdo dhammaan intiina kasoo qayb gashay oo maanta nala weynaysay munaasabadan marka waxaan leeyahay mar kale iyo soo dhowaada carwadan laba maalmood ayay socon doontaa waxaan rajaynaynaa in aqoon isweydaarsi iyo aqoon badan iyo isbarasho iyo in wax aynu dalka uu leeyahay caalamka indhihiisa iyo ummadda soomaaliyeed aynu ogaano oo meel iskugu keenno bandhiga isgaarsiinta muqdisho oo socon doonta laba maalmood ayaa ujeedada laga leeyahay lagu sheegay kasakow in laga faa'iidaysto i wada shaqayn dhex marta hay-adaha kala duwan ee ku howlan arrimahan sidii fursado shaqo loogu abuuri lahaa dhallinyarada hal abuurka leh dhammaan intiina kasoo qayb gashay oo maanta nala weynaysay munaasabadan marka waxaan leeyahay mar kale iyo soo dhowaada carwadan laba maalmood ayay socon doontaa waxaan rajaynaynaa in aqoon isweydaarsi iyo aqoon badan iyo isbarasho iyo in wax aynu dalka uu leeyahay caalamka indhihiisa iyo ummadda soomaaliyeed aynu ogaano oo meel iskugu keenno seynababuukar maxamed v o a muqdisho